waalidiintu waxay carruurtooda siiyeen jecel hegitaan akhlaaq taasoo aas-aas u ah waalidka soomaaliyeede hooyadu waa udubdhaxaadka nolosha qoyska waxay qaadataa mas-uuliyadda korinta barbaarinta iyo xanaaneynta ubadka halka aabbuhu inta badan u qaato mas-uuliyadda dhaqaalaha ammaanka iyo magac dhowrka qoyska qaar ka mid ah gabdhaha wax bartay ee ku nool degmada doobley ee gobolka jubbada hoose ayaa ka hadlay muhiimadda kaalinta waalidka ee horumarinta waxbarashada gaar ahaan waxbarashada hablaha kaalinta waalidka iyo nolosheeda ay ka qaataanna waxay tahay oon u arkaa yani nolosheeda boqo wax ka kaalin ka qaata inuu yahay ay yihiin waalidkay un aniga nolosheed an waalidkayga ay ku tiirsan tahay maadaama ani aan weli waalidkay la noolahay oon yani anigu hooyo noqonin oon waalid noqonin oon meel gaara ka degin yacni si kastoon meel gaara uga tegi xitaa waxaan aaminsanahay kaalinta koowaad ee nolosheyda inay waalidkay leeyihiin weligoodna lahaan doonaan xitaa anigu haddaan hooyo noqdo waalid noqdo oon sidoo kaleto waalid u noqdo aniga nolosheyda kaalinta dadka ka qaata waa waalidkay magaceygu waa firdowsi maxamed cabdulaahi hooyadan wayna soo korisay waa nagu dhibaatootay xanuunkeena anagoo yar bay dhabtana saartay oon ku duunsaxaroonay abaalkeeda mid la gudi kara maaha ani weli gabaraa ahay waalidkeeda la nool hooyadii aabey gacantooda kama weynaanin alxamdulilah waalidiinteeda kaalin weynay nolosheeda ku leeyihiin kaalin aada u weynay nolosheeda ku leeyihiin horta waalidiinteeda waxa uma qabanin sababtoo weli aniga ka hoos weynaanin oo ka agtegin laakiin insha allah waxaa rajeynayaa inaan wax badan u qabto